iyo horta xasiyo waxaa ka jirtan iyo caafimaad daro waxaa noo siiya dheerkiis dil waxaa beer in biyo dari cunadiyo aada u xun waaye iyo cunfooyniyo la qaatay waxawaaye dharkeeniyo la qaatay caafimaad daro maanta hadda waxaa qolkeena waxaa ku dhintay nin ugu dhintay caafimaad daro dhuunta waxaa ugu soo baxay nabar nabarkaasiiti darteeda u dhintay sababtoo ah dadkii xabsiga ku dhaawacmay dagaalka daraan alla dabiibi laaya soyiina waxaawaa inuu caafimaad eel iskaga daayay xataa sooma fiirin ma garat muxuu ku eedeysnaa magaciisana ma taqaana
ninkaas askari u ahaa cabdulaahi la oran jiray cabdulaahi caa ma garat waa garta
marka ninkaas aatuu dhintay eheladiis in la siiyin kala ma aqaano waa caafimaad daruunuu dhintay waana askari ma garat waa garta qolkan waxaan ku ahaa loogu talgalay boqol qofood waxaana ku boqol lixdan iyo laba qofood ma garat waa garta waadna dareemi kar boqol lixdan iyo laba qofood meelay ku jirto oo hool ah awaa caafimaaddarada ka jirto neeftooda isku soo laabanaysa ma garat waa garta marka inuu dhibaatooyinka xabsiga ka jiro waa ballaaran yihiin waadna ogtahay maalmo ka hor xabsiga wixii ka dhacay
waan ogahay waana iga hadli doontaa waxaa iga warantaa allah u naxariistay marxuumkaa dhintay ee askariga ahaa xanuun buu u dhintay kolleyba ma hele daryeel maxaa wax looga qaban waaya xanuunkiisa
xanuunkiis waxaa wax lagu qaban waayo horta meesha dhakhaatiir weli joogtaa laakiin daawo ma jirto dhakhtarka wuxuu ku holgalaya hataa ilan maxaabiiska banaanka looma qaadi karo oo waxawaaye maxaabiis meesha ku jiro ayagan in banaanka u qaadan waxaa ugu fudud inuu meesha ku dhinto ma garat waa garta sababto haddii uu dhinto waxawaaye meydkiisa ciddiisa lafia ciddiisa aasanaysa asaga keliya tiradaasaa laga rabaa madaxas madow
waa garta
marka ninka meesha dhakhaatiir way joogtaa laakiin daawo ma lahan dhakhtarka waxaa loo baahaya inuu haysto cilmigii iyo daawadii uu maxabuuska la siin lahaa meesha waa asluub hogaanka asluubka oo dhan ma lahan isbitaal ee ayagu leeyihiin oo maxabuuska ay geeyaan ma garan marka ilaa muddointeeni ay noo imaadaan isbitaal ayna geysan lahaayeen nooma ogola muddo muddo intee leeg ayuu xanuunsanaa marxuumkan cabdullah
isbuucan hadda lasoo dhaabay qallaasada dhiceysay oo xanuunsanaa sin yar aduunta uga soo baxay hayaanta wuxuu codsanaya in daawo iyo dhakhaatiirta ay daaweeyaan xitaa haddii aysan u awoodin inuu daawo ee ayaga siiyaan waraan ay u qoraan oo ciddiisa uu u dirsado waana laga biyo diiday oo cidna kama soo qaadin waxawaaye hadalkiisa wax kama jiraana laga dhigay maantana waxawaaye allah u naxariistay ugu yaraan hal saaxiibaru waxawaaye media wa waa mahadsanta dad kale dhaawacyo ah oo ay dhibaato ka soo gaartay toddobaadkan weerarkii dhacabaa jira iyagana ma xabsiga gudaheeda lagu hayaa mise meel ka baxsan xabsiga gudaheeda lagu hayaa oo nin dhuunta nabar ugu soo baxaa banaanka lagu qaadi waayo oo caafimaad heli waayo nin marka rasaas ay ku dhacday yaawa ninka banaanka u qaadaya xabsiga ku jiraan waxawaaye wax daryeela ma helaan haddii uu dhintay xidiisa ka dhintay waxawaaye haddii uu kii magaciisay nooliyaan ciddiisa u nooliyaan waxawaa ayaga wax shaqa ee ay ku leeyihiin ma jiraan dadka dhaawacyada ah ee dagaalkaas ku dhaawacmay ma ku jiraan kuwa aan ahayn al-shabaab ama kuwa aan qayb ka ahayn dagaalkii dhacay dagaalka dhacay dadaan qayb ka ilan qolkii dagaalka ka dhacay sitan iyo dhowr qofooda ku jirta waxawaaye dadkii afar qofooday ahaayeen dhacday ma garan marka sideetan iyo dhowr qofood ka jar afar qofood inta kale shacabay ahaayeen si arxandaraha loo laayay irdaha iyo daaqadaha waxaa looga shuba xabad aan xisaab lahayn waa garta marka dhimashadan siday u badatay dhaawacyadan siday u bateen waa garta
wa ka waxaa iga warantaa maxaa xoga oo aad ka haysaan ama aad ka ogtihiin idinka weerarkii dhacay iyo sida u ahaa waxawa anaguna weerar warka ma hayno keliya waxaan la kulannay maalinkii iridda oo xabad ka dhacday iridda xabada ka dhacday anagoo la fajacsan oo la dhahay maxbuusaa fakaday haddana waxay ka dhaceen xabadihii xabsiga gudihiisa gaar ahaan nimanka ku xukuman xabsiyada dhaadheer sida boqolka sana ama cimrigaha ku furto waa garta marka mana ka warbixin karna qaabku wax u dhacay meeshan dhib weyn baa ka dhacay oo xabadihii si banaanka uga yeera markii dambe gudaha laisugu yimid midaan anagu ka warami karana ma ahan
weerarkii dhaca kadib maxaa noloshiina iska bedelay maxaabiis ahaan
afartan iyo weerarka ka horna nolosheena ma isa fiicnayn sababtoo ah meesha waxaa haysto nin aadan ku tilabahayo oo beer dhex aanan lahayn oo waxaway keligii salis ah askarigii dablaha ah kan sarkaalka ah intaba shaqadooda asaga qabta ma fahamtay oo maxaabiista daba taagan maalin walba qolka baara oo aad u malaysan in loo soo magacaabo maxaabiista xoolahooda aan loo soo magacaabin taliyanima habsi oo xoolaha maxaabiista keligii daba taagan ayagoo dhibaatadii ay jirto raggaas si loo cagurinayay ilan nin rag lama cadaajiyo waxawa raggii rag baa tashaday oo fikiray oo maskaxda tuujiyey oo habsigii waxawaaye ka doorbiday canaadsigii meesha ka jirto ama inay dhintaan ama inay baxaan waxaan waxaan xog ku helay inay xabsiga dhex joogaan ciidan aan ahayn kuwa asluubta oo laga keenay koonfur galbeed ama baydhabo ciidankaas oo ay maxaabiista qaar adeegsadaan wixii ay keenaanna aan la baarin moobeelada laga iibsado daqiiqadaha lagu hadlaayo ma la kulanteeno ma aragteen waa sax oo ciidan lix boqol gaarayo oo laandeerada talyaal laleeya oo asluubta ee ku ehel ah oo baydhabo ka keensaday oo meesha joogay ay jiraan